ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى hana u taagin indhahaaga waxaan ugu raaxaynay qaarkood gaalada ee quruxda nolosha adduunkan ah si aan ugu imtixaanno risaqa rabbiga jannada gudaheeda baana ka khayr badan waxaa adduunka lagu siiyey oo ka daa'insan